waxaa magaalooyinka beledweyne iyo muqdisho ka dhacay dilal loo geystay wiilal dhallinyaro ah aan ku horumarno beledweyne dilka wiilkani ayaa ka dhacay barkontarool oo ay joogaan ciidanka dowladda federaalka kuna taala xaafadda howlwadaag ee ka tirsan magaaladaasi wiilka la dilay waxaa lagu magacaabi jiray cabdiweli shiine waxaana ka hor inta aysan dilin ciidanka dowladda federaalka la sheegay in uu muran dhex maray intaasi kadibna mid ka mid ah askarta uu rasaas ku furay sidaasina lagu dilay dhanka kale magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxay ciidamada dowladda ku dileen ibraahim mayow mire oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo adeeg u soo raadsaday qoyskiisa askar ku muqansanaa qaybsiga xashiishka ayaa toogtay ibraahim oo doonayay inuu caano u soo iibiyo qoyskiisa sida aan ka soo xiganay walaalkiisa oo ka warramay dhibka soo gaaray qoyskooda ciidankii dilay wiilkan ayaa si amni ah waxay isaga marayaan waddooyinka muqdisho dilalka ciidanka dowladda federaalka ayaa ah kuwa dalka ugu dhacaya si isdabajoog ah hubka ay wax ku laynayaanna waxaa u soo dhiibtay dowladda federaalka